ciidamada booliiska dalka kenya ayaa xalay laba wiil oo dhalinyaro ah oo soomaaliya ku dilay xaafada islii ee degmada kamakunji magaalada ee magaalada nairobi labadan wiil ayaa lagu eedeeyey in ay ka mid ahaayeen kooxo burcada oo islii ka jira kuwaasi oo dhac iyo dilalba u geysta dadka ku dhaqan islii oo ay soomaaliduna ku jiraan haddaba jamaal axmed cismaan ayaa qadka telefoonka ee magaalada nairobi kula xiriiray wariye mursal quule oo jooga nairobi wuxuuna weydiiyey bal sida ay wax u dhaceen abaaro sideedii habeenimo ayaa ciidamada amniga ee magaalada nairobi waxa ay toogasho ku jireen laba dhalinyaro oo soomaali ah oo ka mid ah dhalinyarada xaafadda islii iyagu markaasi la sheegay inay dadka dhibaato ay u geysanayeen sida booliiska ay noo xaqiijiyeen isla markaana booliisku waxa ay goor dhaweyd ii sheegeen in tooreeye iyo halbastoolad markaasi ay wateen isla markaana dad masaajid kasoo baxayay ay dhaawacyo ay u geysteen oo laba qof oo imika cusbaa la dhigay booliiskana waxay sheegeen raggani in lagu raad joogay sida uu sarkaal kale oo booliis ka tirsan goor dhaweed ii sheegay maalmihii ugu dambeysayna dee amniga magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii aad baa loo adkeynayo oo waxaa ciidamadu ay dagaal kula jireen amaba ay ka hortegayeen dhalinyaro super power la baxay oo inta badan moobilada iyo tooreeyo dadka habeenkii iyo maalintiiba dadka tooreeyo wax uga dhaca waa tahay marka dhalinyaradan super power la baxay maxay yihiin ma kuwo soomaaliba ma kuwo aan soomaali ahayn mise waa kuwo dhammaantood isugu jira haddaad dadka sharaxaad guud ka siiso super power haddaan kuu macneeyo waa guruub isku tegay inkastoo maalinba maalinta ka dambeyso dhalinyaro horle cusub ay kusoo biirayaan oo raggii horay uga mid ahaan jiray inta badan qaar iyagu iskood isku dilay iyo kuwa ciidamadu ay dileen maxay bay isugu jiraan kooxdan super powerna dee inta badan dhalinyaradu waxa weeye waa kuwa isticmaala daraakiska noocyada kal noocyadooda kala gedisan isla markaana kenya waxay ku jiraan micnaha kuwa inta badan aadka loo magacaabo oo marka isii laga hadlayo oo super powerkaas laga hadlayo isla markaana dadka dhibaato u geysta gaar ahaan dadka markay masaajidada aadayaan goobaha ganacsiga inta badanna waxay beegsadaan soomaalida mana aha oo keliya dad soomaali ah waxa weeye soomaali iyo dad madow ah inta waa isugu jiraan laakiin waxaa beryahan aad ay soomaalidu ay usoo dhaweeyeen isla markaana guddiga ganacsatada iyo saraakiisha amniga aad bay ugu soo dhaweeyeen dhalinyaro ka tirsan ciidamada c i d da ah oo soomaali u badan kuwaas oo iminka inta badan dagaal kula jira isla markaana meel walba ay galaan markaasi ka daba taga kooxahan inta badan dhibaatada soomaalida u geysata marka labadan dhalinyarada ah ee la toogtay ee lagu eedeeyey inay ka tirsanaayeen super power dadkuna ay dhibaato u geysanayeen ma soomaali bay ahaayeen mise dad kale aan soomaali ahayn oo ajaanib oo waddanka u dhashay
booliiska sida hadda ii sheegeen labada qof ee la toogtay waxay ahaayeen laba nin oo soomaali ah sida booliiska ay sheegeen waxay soo bandhigeen toorey iyo weliba bastoolad bay soo soo bandhigeen isla markaana waxay ii sheegeen laba qof oo ay dhaawacyo ay u geysteen kahor inta aan la dilin in iminka lagu daweynayo cusbitaal ku yaala magaalada nairobi sida booliiska goordhaweed ay ii sheegeen arrimahani waxaad u malaysaa inay soo laalaabanayaan oo dadku dhowr jare ay ka hadleen yuusuf xasan oo mudanaha laga soo doorto kamakunjiya oo islii qaybta ay ka tahay wuu ka hadlay in ay dadkan dhalinyarada ahi u sameynayaan dhaqan celin waxyaaba noocaas oo kale a marka arrimahaasi xagee bay marayaan
run ahaantii dad badan oo ka faa'iidaysayna way jiraan kuwa aan ka faa'iidaysanna inta badan waa jiraan oo dadku isku wada mid ma aha oo waxaa la socotaa dhowaan sarkaal ka tirsan ciidamada amniga ayaa lagu dilay xaafadda soomaalidu ay degto islii gaar ahaan waddada jinja road ayaa lagu dilay oo soomaalidu ay aada u taqaanay dilal dhowra baa ka dhacay oo ay kooxo ay dagaalo fara badan buu sameeyey xildhibaanka marka dadaaladana weli waa socdaan xildhibaankana dadaal fara badan waa sameeyey isla markaana ciidamo badan oo soomaaliya wuu soo kordhiyey laakiin hadda waxaad moodaa in dagaalka lagula jiro dhalinyarada dhibaatada geysanaysa in ciidamada amniga ay aada ay xoojiyeen soomaaliduna ay aada usoo dhaweysay
kaasi waxa uu ahaa wariyey mursal quulo isagoo magaalada nairobi jooga u warramayay jamaal axmed cismaan oo washington jooga